ugu yaraan toban qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan ayaa ku dhintay weerar saaka aroortii maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku qaadeen tuulada hilowlagaab ee gobolka shabeellada dhexe wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray beledweyne kooxda al-shabaab ayaa saaki salaadii subax kadib waxay weerar ku qaaday tuulada hilowlagaab oo ku taalla xadka gobolka shabeellaha dhexe uu la wadaago galgaduud inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka ku dhintay toban qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyaadka deegaanka ee ku sugan gobolka ayaa waxay v o a u sheegeen in ay iska caabiyeen weerarka al-shabaab tan iyo bishii agost sanadkii tegey maleeshiyaad dadka deegaanka ah iyo ciidamada dowladda ayaa hore meelo badan uga saaray kooxda al-shabaab gaar ahaan gobolada hiiraan shabeellaha dhexe iyo qeybo ka mid ah gobolka galgaduud tuulada hilowlagaabna waxa ay ka mid tahay goobihii al-shabaab laga saaray toddobaadkii lasoo dhaafay inkastoo al-shabaab laga saaray deegaano badan haddana waxa ay sii wadaan weeraro argudasho ah oo ay ku jiraan qaraxyo ay ka geysanayaan muqdisho beledweyne iyo deegaano ku yaala gobolka galgaduud arbacadii lasoo dhaafay qaraxyo mataano ah oo loo adeegsaday baabuur qaraxyo laga soo buuxiyey oo ay ka geysteen degmada maxaas ayaa waxa ay ku dileen in ka badan soddon qof afartan kalena oo ay ku dhaawaceen xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne